Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
bismillaah taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishii saddexaad laba kun shan iyo toban abbaaro afar saac iyo shan iyo toban daqiiqo subaxnimo gacan ku dhiigle shabaab siraaji cabdulaahi cumar hanad ina cabdiyo cali deerow labaatan jir ah ku dhashay deegaan kismaayo wuxuu ka mid ahaa rag hubaysan oo weerar ku qaaday xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya asagoo baabuur nooho ah ka soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kuna qarxiyey meel koontarool ah ayna ayna ku geeriyoodeen marxuumiinta kale ah kow ekis dable xoogga cabdiraxmaan cabdulaahi kudle labo ekis dable xoogga maxamed nuur caalin saddex ekis dable xoogga matkeer xasan mu'min oo ka oo ka wada tirsanaa ciidanka dowladda maalintii ay taariikhdu ahayd shan iyo tobankii bishii afaraad laba kun shan iyo toban waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiigle shabaab siraaji cabdulaahi cumar hanad waxayna ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii bishii shanaad laba kun shan iyo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq